gudoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan farxiye cabdirashiid cabdi ayaa haweenka magaalada beledweyne ugu baaqday inay ka joogaan tahriibka maadaama maalmihii lasoo dhaafay ee baraha bulshada kusoo bateen gabdho la jirdilayo oo ay haystaan rag magafayaal ah oo dadka tahriibiya dadka la tahriibiyo ayaa marka hore loo sheegin in laga bixinayo dhammaan kharashka lagu safrayo iyadoo marka dambe loo gacangeliyo magafayaal jirdil u geysta si muuqaal qofka oo dhibano ah loogu diro waalidkan laguna amro bixinta lacag aysan aboodin gudoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan farxiyo cabdirashiid cabdi ayaa ka warramaysa saameynta uu leeyahay tahriibka gabdhaha iyadoo ku baaqday in laga joogo inta ugu badan waxaa aragnaa gabdho soomaaliyeedoo la garaacay kuwa soomaaliyeedna kuwa annaga aan mas-uuliyadda u haynay kamid yihiin ayagana waxaa filaya in wacyigelinta maalin walba ay dhacdo oo wasaaradihii iyo dadkii quseeyay ay mar walba ka wacyigeliyaan wacyigelinna waxa kugu filan gabar walaashaa oo la garaaca timaheeda qaawan yihiin oo la dilaayo oo xirxiran markaa aragta in lagu wacyigeliyo taasaaba kaaga filanba maxaa yeeley indhahaaga wax ku arkaysa marka waxaa fili lahay dadka intay bixi lahaayeen waalidkood ka dhuuman lahaayeen xanuun iyo welwel iyo stress iyo dhiigkar hooyada uu kusoo boodi lahay iyo aabbaha inaad u sheegto inaad dhahdo war waxaanaan rabaa lay siiyo waxaad haysatidna aad ku shaqaysatid la sabro gabdhahan inay tahriibina mar walba kula tala daarimi lahay tahriib gabar uma fududo aadaa u nugulnahay daciifaan nahay maskiinaan nahay marka in aana la tahriibina ku wacyigelinaynaa gabdhahaas waxaa usoo jeedin lahay haweenka ree hiiraan in marka hore horta ayaga naftirkooda ay isu noqdaan howl moodal in ayaga naftirkooda iscaawiyaan intaan hay-ad iyo shaqsi iyo qof kale aan wax ka sugileen in gabadha kale ay dhibana walaasheenay ama daruufaysan ama deriskaaga horta marka ugu horeysinaa garab qabatid dhowaan ayay ahayd markii dhallinyaro isugu jirta wiilal gabdho laga soo dejiyey magaalada muqdisho ee caasimada dalka kadib markii dowladda soomaaliya ay dadaal dheer ku bixisay